dhallinyaradan ayaa siyaabo kala duwan kusoo galay dalkan qaarkood halgan dheer ayay usoo mareen inay halkan soo gaaraan oo waxay soo mareen dalal fara badan waxaa lagu ammaanaa in dhammaantood ay yihiin kuwa shaqaysta balse culaysyada dhanka nolosha ah iyo mas-uuliyadda ka saaran reeraha ay kasoo tegeen ayaa la sheegaa inay ka mashquulisay inay waxbarasho ka bilaabaan dalkan ama ay sii wataan waxbarashadooda axmed cali jamaame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan wuxuu iga waramayaa culeysyada haysta ee ay uga duwan yihiin dhallinyaro badan oo ka yimid dalalka kale ee caalamka soomaaliyan ka imaanay waxaan imaanay canada canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado wuxuu la qabsanaya hawadii wuxuu la qabsanaya dhaqankii meesha yaalay wuxuu la qabsanaya wax walbo way ku adkaanaysaa midda kale annaga dhibkana haysta waxay tahay soomaaliya waa dad iska burbursan oo masaakiina iska nahay waxaa nalaga haystaa africa dadka hadda waxaa imaada dhalinyaro badan annagoo kale oo hindiya wadamo badan ay ka imaadaan ila nin walba waxaa faraha loogu qaaday inuu noloshiisa maareeyo wax barto wax u qabsado ilaa annaga taas ma haysano waxaan taas ku haysanin waxaan ka soo tagnay dad sabool ah dad masaakiina maalin walbo waxa ii rabaan ciddii inaan lacag ama wax u dirno okay haddii lacag dirid iyo wax lagaa rabo waxaa ku qasban tahay inaad shaqo samaysid midda kale meesha markaad wax baranin shaqo yaryar baad helaysaa shaqadii yaryarna ma soconaysa inaad waxbarashadii iyo shaqadii aad isku wadid waayo maadaama ay shaqadii adag tahay midda kale wadanka markaad imaadid waxaa u yaalo system ama nidaamka u yaalo wadanka wuxuu yahay waa nidaam annaga adag oo aan kii aan africa ku haysan aysan ahayn qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin laakiin waxaa jira dhallinyaro iyagoo wajahaya culeysyadaasi haddana u suura gashay inay wax ka bartaan dalkan waa kan axmed cabdi oo ka mid a dhallinyaradaasi ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee ka jira kanada dhalinyaro badan oo africa ka imaatay sida anigoo kale ah way ku adag tahay maaragtay inay waxbarashadooda horey usii wataan waayo de waa iska garanaysaa qof markuu qurbaha soo aado reerkoodii maarata uu kasoo tegay ama reerkiisi uu kasoo tegey ayaa aada ugu tiirsan marka way iska adkaanaysaa inuu waxbarasho sii xeersado haddana inkastoo saas ay tahay like waxaa jiraan dad oo maaragtay maaragtay saddex maalin ama labo maalin ama ad intay ku qaataba shaqeeyaan inta kalena wax iska bartaan marka anigii waagii a wadankan imaaday waxaa ila qiima wanaagsanaatay ama ila qurxoonaatay inaan maarata waxbarashada sii wato taas la ajalageed waxaan maaragtay isku dhiirageliyey inaan dadaalo oo maaragtay horey waxbarashadii kasii wato iyadoo laakiin ay aad u adag tahay inuu qofka isku keeno qofka hadduu taageed leeyahay wax walba u sameyn karaa marka saas ayaan maaragtay aniga ugu suurta gashay inaan usii wato heer college maaragtay aan ka gaaro collegekiiba hadda gabagabeeyii ah computer science baan bartaa oo mar dhow aan rabaa inaan ka qalin jabiyo marka dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa dhexdooda isku dhiirigeliya waxbarashada maadaama dalkan uu ka jiro fursado kala duwan oo dhanka waxbarashada ah haa walaal arrinta waxbarashada waa ku dhiirigelinaa dhallinyaradu inay waxbartaan noloshooda hormariyaan iyaguna is anfacaan maadaama dowladdiin laftigeedana ay caawinayso qofkii waddanka wax ka baranaya oo wax ku soo siyaadinaya qofkiina qof kasta intuu ka waxbarasho fiican yahay uu ka fiican yahay marka dad badan oon kula talinay way jiraan dhalinyaro badan oo ka faa'idaystay dhalinyaro hadda kuwa jaamacadaha galay kuwa iskuullada dhigta dadka hadda inta badan waa waan la dadaalnaa iyaguna way dadaalaan waana ku dhiirigelinaa dadka muddada joogay dalkan waxay qisan yihiin in dhallinyaradan ku cusub dalka ay ka dhex muuqdaan bulshadooda iyagoo ka qayb qaata dhammaan arrimaha quseeya soomaalida islamarkaana gacan ka geysta dhibaatooyinka laga soo sheego dalkii hooyo sida abaaraha iyo musiibooyinka kale xuseen nuur xaaji v o a toronto